sida kelmadeeda ku jirta anigu waxaan ogaadiyey cilmi baaris in la sameeyo waxaan ogaaday hay-ad soomaaliya cilmi baarisa inay laga aqbalo ay aqoonsato ay ogolaato in wax la wadaagto ifsos inay la wadaagto oo aan ogahay inay tahay hay-adda saddexaad ee wakaalada saddexaad ee cilmi baarista adduunka marka arrinkaas arrin aan bogaadina waay cilmi baarista la sameeyey ka cilmi baaris ahaan annagu waa soo dhoweynay dabcan waxyaabaha ku qorna idilxukun maxkamadeed ma ahan oo lama taabtaan ah ama gafkuma jira ah si lama taabtaan ah gafka ilaahay ma gaf waa ilaahay marka tan xigta waxa ay tahay waxyaabihii meeshaas ka soo baxay wixii hadda bositiifka ahaa ee ugu muhiimsaneed in dowladda soomaaliya dadkeedu ka aaminsan yihiin right direction ama jid saxa inay wax ku wado arrinkaasi waxaan rabnaa nambarka la sheegay inaan ka kordhino oon leyli nahaar usoo jeedno oo waana loo soo waana laga shaqeeyaa marka waxaan rabnaa nambarkaasi inuu sii kordho oo inta badan bulshada soomaaliya haddaan la wada helin intooda badan ay aaminaan in dowladdu ra'yiga meel saxa ay wax ku wado taas waa mid midda kale waxa ay tahay hay-adaha iyo meelaha dhaliisha ay ka timid iyaguna wax la dafiri doono ma ahan laakiin waa wax dib loogu noqon doono laga shaqayn doono in la horumariyo laga shaqayn doono in la tayeeyo laga shaqayn doono in kalsooni iyaga dadweynaha loo abuuro si waafaqsan dastuurka iyo sharciga iyo taagtaagsiga dowladnimada soomaaliya ay u baahantaa
markuu hadlaysa madaxda dabcan inay ka wanaagsan yihiin sanadka horey sheegaan dhaqaalihii kordhay amnigu wanaagsan yahay laakiin warbixinku xoogaa waxaa moodaa laba kun toddoba iyo toban sideeku idin hoosudha uu jiro lambarkuusan badnaanin marka maanta ma qirsan tihiin oo diyaar ma u tihiin inay aqbashaan ee dhaliilaha ka yimid warbixinta
annaga laba muhiimadood ayaan leenahay muhiimadu waa inaan ka shaqayno wixii wanaagsan inay sii wanaagsanaadaan wixii xumaa inaan hagaajinno muhiimadda labaadna waa inaan xog dhab ah aan ka bixinno wixii qalad ahoo la tabiyo laakiin marnaba muhiimadda dowladdu ma ahan hay-adaha dawliga warbixinta ay ka soo saaraan gaar ahaan hay-adaha kalsoonida badan aan uga baahannaha sida bankiga adduunka iyo i m fta inaan inaan dafirno dabcan koro kobaca dhaqaalaha dadaalka dowladda kaliya kuma xirnaanaya wuxuu ku xirnaanaya waxyaaba badan oo isbirbirsado isbeddel dhaqaalaha adduunka ama rijinka ama maxaan ku ihaha roobabka ama waxyaaba badana raad ku yeelan karo laakiin ka dowlad ahaan kaalintii nooga aadaneed kobcinta dalka waxaan aaminsannahay inaan kaalin mug leh oo macno leh ka sameeyo